shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen labo gaari oo kuwa xamuulka ah oo halkaasii marayay midkood ayaa ahaa faaruq halka midka kalena ay xoolo ari ah ku rarnaayeen laba ruux oo kala ahaa daraawalkii iyo kirishboygii gaariga faaruq ahaa ayaa ku dhaawacmay kuwaasi oo laga qaaday goobta uu shilka ka dhacay waxaana ku dhintay tiro ari ah halka kuwa kalena ay badbaadeen daraawalka gaariga xoolaha waday ayaa waxa uu ka hadlay sida uu shilka u dhacay xasan balaga waxay u dhaceen anudaahaadkaygii baan haystay waan soconayo weliba saxwaare kumaan soconayn dheer inaan gaarigaasu markii igu soo dhowaaday ayuu soo baydhay deetana gaarigii waan qabtay waan wada dhufan kari waayey kowdhe inaan jarkii ku wada duwo way noqon weyde dubaaliga markaan saaray ayuu gaadhigaasi soo gaadhay deetana fugiisu waad aragtaa fareenkuu igaga dhacay fareenka fareenkaa buudhiga ayuu igaga dhacay dabeetana wuu igu fooruriyey waa kaa i soo dhaafay dabeetana dabadayda yaalla aniga iyo inankayganu ahayn dushu saarrayno wuu duulo waxama qaba buuguudho waa kaa dhiga celinaya dee labadan waa dhaawac dhanka kalena gawaarida shilka galay oo si daran iskugu dhacaya waxaa soo gaaray labadoodaba burbur xogan oo aad u saameeyey shilalka gaadiidka ayaa aad ugu badanaya gobollada dhaca waqooyiga soomaaliya waxaana marar kala duwan oo ay dhaceen ku dhintay dad badan